أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisaaka idiin heysakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgallada la baagsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose macadka faalooda daraasaadka amniga ayaa kula teliya taliska siliibiyiinta maraykanka africom inuu xooga saaro boobka kheyraadka dalka soomaaliya kataib al ikhbaariye ayaa baahisi muuqaal gurmud loo sameynayo dad diyaaradaha cadowga ay dhibaateeyeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho keergelisay deegaan hoostaga degmada jalaala wilaayadaas ganacsatada soomaalida ee dalka koonfur afrika ayaa walaac ka muujiyey rabshadaha ajnebi nacaabka ah ee ka socda dalkaas munaasabad lagu daafuraya macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaasaamiga ee gedo bulshada ku dhaqan degmada tiyagle wilaasaamiga ee bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgallada la beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose dhanka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta oo ay habeenkii xali howlgal qaraxa ka fuliyeen magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka bari ee magaalada waxaana qaraxaasila la eegtay bar kontarool oo ay ku sugnayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jirta khasaare cadowga allaha lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale oo kamid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose macadka faalooda daraasaadka amniga ayaa kula teliyey taliska saliibiyiinta maraykanka ee africom inuu xooga saaro boobka kheyraadka dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abuaiman hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee atlantic council oo fadhigeedu yahay washington ayaa soo bandhigtay warbixin halis ah oo maraykanka ku guubaabinaysa sida uu kaalin muuqata uga qaadan lahaa boobka kheyraadka soomaaliya hay-addan oo sidoo kale diiradda saarta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ayaa sheegtay in muddo soddon sano ah maraykanka uu soomaaliya kula dagaalamayey waxa uu ugu yeero argagixisada waxaana sabab u hayay tiri awoodda laloodin la'yahay ee weliba sii koobcaysa ee jihaadiyiinta al-shabaab taas oo weliba ay dheer tahay xusuusta uu maraykanka ku reebay dagaalkii muqdisho ku qabsaday sannadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ee askarta badan looga laayay maadaama soddonkaas sano loo taag waayey mujaahidiinta warbixintu waxay tala soo jeedin iyo baraarujin u diraysaa maraykanka iyadoo kula talisa in gacanna uu kula dagaalamo mujaahidiinta al-shabaab gacanta kalena uu ku babo kheyraadka dhex eegaga dalka soomaaliya warbixintu waxay si cad oo aan gabasho lahayn u sheegtay in soomaaliya ay hanti istaraatiiji ah oo juqraafiyadeed u tahay quwadaha adduunka waxayna xustay in muhiimadaha ugu waaweyn ee lagu majareyn karo ay ka mid tahay buqcaddan ay ku taalo marinbiyoodka baabulmandab oo ah albaabka u dhexeeya badda cas iyo gacanka cadmeed halkaasoo marin u ah maraakiibta ganacsiga adduunka dagaalka jihaadka ee mujaahidiintu u istaageen kuna difaacayaan diinta dadka iyo dalka ayaa warbixintu qirtay inuu yahay mid ay kufaarta faraha kaga gubteen kana raja dhigeen soo afjaridiisa waxayna maraykanka kula talisay in wixii haatan ka dambeeya uu si toosa u bilaabo awoodda ugu badanna uu geliyo dhinaca boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo maldahaysa ereyga boobka kuna beddeshay maalgashi iyo wax la mid ah ayaa hay-addan atlantic consul waxay tidhi xaaladahani iyaga oo jira soomaaliya waxay noqon kartaa mid ka mid ah fursadaha maalgashi ee muddada dhexe iyo fog ee afrika taas oo dhalin karta faa'iidooyin waaweyn oo istaraatiiji ah haddii washington ay si saxa u maarayso warbixintu waxay ka shanqarisay in dalal kale ay durbo garwaaqsadeen muhiimadda istaraatiijiyadeed ee fursadaha dhaqaale ee soomaaliya waxayna bilaabeen ayay tiri inay xoojiyaan joogitaankooda iyo maalgashigooda iyadoo tusaale u soo qaadatay dowladda riddada ee turkiga oo la ogyahay boobka xargaha gooste ay ku hayso kheyraadka soomaaliya warbixintu iyadoo arrintan ka hadlaysa waxay tidhi tusaale ahaan turkiga wuxuu sannado badan ku ballaarinayay saameyntiisa soomaaliya isagoo adeegsanaya tababarka militari maalgashiga dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iskaashi badeed isagoo dhowaanna bilaabay sahminta tamarta badda taas oo muujinaysa sida ankara ay isugu dayeyso inay isku xirto amniga diblomaasiyadda iyo himilooyinkeeda ganacsi atlantic council waxay ku boorisay maraykanka in dagaalka saliibigaah uu kaga jiro soomaaliya uu ka barbar bilaabo qorshe toos ah uu kaga faa'iidaysanayo kheyraadka soomaaliya isagoo shaati ganacsi iyo maalgashi u soo xiranaya si kastaba ha ahaatee maraykanku waa inuu sameeyaa qaab istaraatiiji ah oo cad oo howlaha amni ee uu ka wada soomaaliya ku xiraya ujeeddooyin kale oo siyaasadeed iyo dhaqaale oo ballaaran ayay tiri hay-adda atlantic maraykanku waa inuu yeeshaa ayay tiri warbixintu ujeeddo cad oo ka baxsan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana dagaalka uu kaga jiro soomaaliya uu ku xiraa yoolal siyaasadeed dhaqaale iyo kuwa quseeya dhinaca istaraatiijiyadda waxaa kale oo warbixintu ay u soo jeedisay maraykanka inuu gacanta ku dhigo istaraatiijiyadda badeed ee soomaaliya maadaama ayay tiri marinada badda ee soomaaliya ku taalo laga bilaabo gacanka cadmeed ilaa kanaalka suweys ay qaadaan laba-iyo toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba ganacsiga caalamka iyo soddon boqolkiiba maraakiibta konteenarada ee adduunka iskaashiga amniga ee soomaaliya waa in aan loo arkin mid ku saabsan argagixisada oo keliya taas beddelkeeda waa in maraykanka uu ku darsado istaraatiijiyad ballaaran oo badacas ah ayaa lagu yidhi warbixintan uu diyaariyey macadka atlantic consel warbixintu iyadoo farta ku fiiqaysa qeyba ka mid a kheyraadka soomaaliya ayaa waxa ay tidhi soomaaliya waxay leedahay shidaal iyo gaas badeed oo aan si buuxda loo sahmin macdan dekedo kalluumaysi marino isku xira ganacsiga adduunka iyo goobo dalxiis taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayay hay-addan u soo jeedisay inaanu isku mashquulin soomaaliya oo dhan balse uu diiradda saaro meelo gaar ah sida goobaha leh suuqyada dhaqaale ee laga heli karo fursado maalgashi oo waaweyn si gaar ah hay-addu waxay u soo jeedisay taliska africom in marka uu qaadayo fulinta qorshayaasha tooska ah ee boobka kheyraadka soomaaliya uu xoogga saaro meelaha ay isku beegmaan saddex arrimood oo kale ah waxay ugu yartay khatarta argagixisada la howlgalayaal maxalli ah oo u diyaarsan iskaashi iyo fursado dhaqaale warbixintu waxay si gaar ah farta ugu fiiqday maamulada gaalaraacyada ah ee jubbaland puntland iyo somalilan iyadoo ku talisa in maraykanka uu halkaasi ku xoojiyo la dagaalanka waxa ugu yeero argagixisada amniga xeebaha iyo dekedaha islamarkaana mustaqbalka uu taageero dhismaha cutubyo ciidan oo la mid ah maleeshiyaadka uu ku adeegto ee danab maalgasho meesha amniga iyo dhaqaaluhu ay isugu yimaadaan ayay tiri warbixintu waxayna intaasi raacisay tani waxay la macno tahay in la sii wado la dagaalanka al-shabaab lana ballaariyo wacyigelinta badda ee puntland iyo somalilan wakhti kadibna la tixgeliyo samaynta ciidan oo la mid ah kuwa danab oo ka howlgala meelaha ay ku kulmaan danaha amni iyo kuwa dhaqaale ee maraykanka inkastoo arrintan somalilan weli muran uu ka taagan yahay islamarkaana xiriirka yahuudda iyo imaaraadka ee aagaas uu sii kordhayo ayay tiri warbixintu haddana maraykanku waxa uu ballaarin karaa iskaashiga ganacsiga badda iyo farsamada ee uu la leeyahay somalilan isaga oo dhanka kalena ka feejignaan kara koror ku yimaada xiisadda gobolka warbixintu waxay ku doodaysaa in maraykanka uusan ku ekaan iskaashi militari oo keliya balse uu sidoo kale adeegsado diblomaasiyad si uu uga hortago in soomaaliya ay isku beddesho goob quwadaha kale ee shisheeye ay ku loolamaan dalalka turkiga imaaraadka qatar masar etoobiya sacuudi carabiya maamulka yahuudda iyo dowladda iiraan ayaa hoosta ka xariiqday warbixintu in mid weliba uu dano gaara ka leeyahay geeska afrika iyo baddacas iyadoo falanqeeyaal ka hadlay arrimahan ay hore u tilmaameen in boobka kheyraadka ee turkiga uu ka wado soomaaliya uu maraykanka qayb ka yahay ayaa hay-addanna ay warbixinteedan ku soo jeedisay in washington ay soo dhoweyso oo ay kala shaqayso ankara mashaariicdeeda dhagaraysan ay ku xaalufinayso kheyraadka soomaaliya in ka badan soddon sano tiirka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxa uu ahaa ayay tiri warbixintu la dagaalanka argagixisada balse waxaa cad inaanay muuqan astaamo muujinaya in laga adkaan karo jihaadiyiinta al-shabaab xataa washington hadday beddeshay taatikadeeda dagaalka sidaas darteed waxay gunaanudkii ku talisay hay-adda atlantic council in washington ay awoodda saarto dhinaca dhaqaalaha iyo boobka kheyraadka soomaaliya iyadoo ka digtay in haddii maraykanku uu yoolkiisa isugu geeyo la dagaalanka al-shabaab uu waayi doono fursado istaraatiijiyadeed iyo kuwa ganacsi oo muhiim ah baaqan ku aadan washington ee ka soo yaray hay-addan fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa bannaanka keenaya sida uu maraykanka ugu fashilmay duulaanka siliibigaah ee uu ku soo qaaday soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay gaashaanka u daruureen damacyadiisa guracan jasaaka allaahu kheyran walaalka abu ayman kataab al ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal gurmud loo sameynayo dad diyaaradaha cadowga allah ku dhibaateeyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed
yuusuf yarow xasan muuse malabow
waa muuqaal kooban oo ay baahisay kataa'ib al akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigay taakulaynta mujaahidiinta ay u sameeyeen dadkii diyaaradaha cadowga ku duqeeyeen deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellaha dhexe wuxuu muuqaalku soo bandhigayaa burburka guryaha ay diyaaradaha cadowga u geysteen iyo khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi bulshada xawaaley ku gaaray waxaana kadib lagu arkayaa taakulaynta mujaahidiinta iyagoo bulshada ku wareejinaya agabyadii ay dib ugu dhisan lahaayeen guryihii cadowga ka burburiyey muuqaalka waxaa ugu horreyn ka soo muuqanaya mid ka mid ah odayaasha deegaanka xawaaley isagoo ka hadlaya dhibaatada soo gaartay iyo gurmadka loo fidiyey magacayda muujidi muudasho dhan bay yiraa deegaanka xawaaley odayaalkii kow ka tirsan siddeetan iyo kow sano jiro ee waxaan ka hadlaa dhibaatada oo xawaaley ku dhacday ee magaciisii oo maamulkan gaari unugoo beeraaley maskiin oo unugoo beeraaley oo maskiin dhibaatada oyno geysteen waxaan u adkaystay unugoo wanaagsan oo ooyowaa in loo barakarsan banaamudsadhiga cunumadowniinsuu gurmati naa magaciisii nin walbane si qancisi gabar iyo geesi ninkii walsi gubidiisa qancisi nin walba walan dhisada oonka bilaawada walhaysadee wala dhina oonka bilaawada walhaysadee haa shan baraaka oo gubiti saddex wal isii iyo muraaliyaalkood musmaarkood alxamdulilah ilaahayna siki mahadiyaane culumadana siki mahadiyaane culumadana si diinta qabtin ila marti anaa ki mahadiyaane kor ala ayaa ki dhig culumada guul culumada guul culumada guul sidoo kale waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay gurmadka laga sameeyey deegaanka xawaaley kuwaasi oo ka warbixinaya dareenkooda iyo taakolada loo fidiyey ilaahaan ku mahadihaynaaye culammadaa inaan ku mahadihaynaa gargaarkan unanka waa mahadinay ilaahii garab qabashina ilaaha iskale culammadayna waana garab qabteen waan raacsannahay waxay noo soo qabteen waan raacsannahay
gurigoolee guy alaabtii iyo hantiidii dhan waa ku baaba'aday gaaladana baabi'isi alxamdulada al-shabaabna waa timaadi yaahe nimcadaana siisa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacayga balqiis axmed aadan ah waxaan u mahad celinayaa inta nagu soo deeqday inta lamayeeriga iyonta iyo alwaaxda iyo musmaarka oo nagu soo deeqday umahad celinayaa dhibaatada nagu soo gaarta maanta ee guryahayniyo gubteen dad walaalahayna badan oo shicibay ah oo ku dhinteen adiga dhibaatadaasaa naga soo gaartay waana mahadsan yihiin intii yacni ee na soo gaartay oo dadka walaalahay noo soo niyooday aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin walaayada islaamka oo na ag joogtana aan yacni waheshanaynana adiga wax badan ay noo qabteen sida yacni webiga haddii biyaha kasoo fatahaan way noo xireen in badan oo badan ayay noo qabteen ayagana way ku mahadsan yihiin aniga waxaa lay siiyey lixdan magaciisii oo lamayeeri ah iyo waxaa lay siiyey alwaax oo lixdan soddon xaba ah iyo masmaarkii oo toban baaka ah mahadsiiyey aad iyo aad ayaan uga mahad celinaya muslimiinta waxaan ugu daceynayaa weligooda inay guulaystaan ay gacanteeda sarayso insha allah cadowga weligiis ha guuldareystaan leeyahay weligiis dhulka la goo
wilasaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada jalaalaqsi ee wilaayadaas walaalkeen saadiq muumine warbixintaasi inoo eegaya waa munaasabad heerkeedu sarreeyo si wanaagsanna loo soo qabanqaabiyey oo lagu daahfurayey macadka nuurul bayaan ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacay deegaanka wardheen ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan nuurul bayaan waa macad waxbarasho waxaana munaasabada lagu soo bandhigay ilaa iyo konton iyo saddex arday oo diyaar u ah in ay wax ka bartaan macadkan oo laga hirgeliyey deegaanka wardheen munaasabadan dhidibada loogu aasayey macadka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraanna culimada nuqubada waalidiinta waxgaradka deegaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn goobta munaasabada ka hadlay mudiirka macadka nuurul bayaan isagoona ka warbixiyey maadooyinka ay ardaydu ku qaadan doonaan macadka iyo waxqabadkiisa waxaa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala noo suuro galay inaan furanno macadka cusub machadu nuuri lbayaan lilculuumi alsharciyati waalidaariya macadka yacni waxyaabaha lagu dhigo waxaa ka mid a culuumta sharciga iyo culuumta maadiga intaba waa lagu dhigaa sida alqur'aan wa culuumuhu sidoo kale alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa usuuluhu culuumta qaybta maadiga waxaa ka mid waxyaabaha lagu dhigo sida riyaadiyaadka culuumka aljuqraafiya iyo taariikhda sidoo kale sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo sheekh axmed deere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka macadka anuurul bayaan adduunka ku noolnahay walaalayaal carruurtaasaa lagu dagaalamayaa ogaada gaaladii muslimiintu carruurtaasaa laisku haystaa gaaladu juhd ay ku bixinaysaa ilmaha yararkaa ilmaha in muxuu akhlaaqdooda la lumiyo oo suluugooda dhaqankooda la halleeyo oo intay yar yihiin waxa weeyaan lagu tarbiyeeyo tarbiya gaalnimo iyo lagu tarbiyeeyo hay-addan baa loo sameeyo juhdi gaar ay ku bixinaysaa dadkan yurub iyo maraykan aadaya ee la kaxaynayo waxaa laga raba waa ilmaha yararkaa mustaqbalka adduunka marka waa ilmahaas ayaa laisku haystaa waa in marka arrinta aan fahamno nusuusta ka hadlaysa tarbiyatul awlaad aad bay u fara badan tahay alxamdulilah ilaaha mahad iskale nagu kulmiyey meesha khayrka oo machadu nuur lagu furfurayo oo lagu baranayo diinta islaamka si loogu xoojiyo marka xooggaa wuxuu ku soconayaa un inaan alla ka baqno allihii noo yeedhay oo mabaadida aan rumaysannahay loogu yeedhay oo iimaanka ah allahaas ayaa la rabaa inaan ka cabsanno weliba midda u sarraysana waa inaan ka cabsanno waxaa lagu heli karaa un inaan diinta baranno dhammaanteen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha dhammaystira macadkan isaga ah macadkii macaahid dhalana allaha ka dhigo waxaa iyagana dhankooda goobta munaasabadda ka hadlay naqiib macalin yuusuf iyo naqiib sheekh cumar iyagoona bulshada kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan macadka laga furay deegaankooda bacda taxiya awalan wa aakhiran allah ayaan u mahad celinaynaa markan u soo gala hadafka maqsadka ama hadafka laga leeyahay makaankan iyo xafladdan iyo machadkan suuraddiisa waa in himaarta dacwada aysan istaagin himaarta jihaadkana aysan istaagin sababtoo ah jiil walba jiil ayaa dhaxlo waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala wakhtigeenna qaaliga inaan ku bixinno oo wlaadeenna inay noqdo kuwii na dhaxlo jihaadka himaartiisa naga dhaxlo jihaad muxuu ahaa dacwada himaarteeda naga dhaxlo insha allahu tacaalaa ma egyihiin dadka ahlucilmiga iyo dadka kale ma sinno su'aasha ma sinno waaye marka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysta maxadkan quruxda badan ee meesha laga furay cilmiga ma yimaado asagaa loo tagaa adigoo gurigaada iska jooga cilmi baran maysid qofka ma dhasho asagoo caalim ah waa in maaragtaa uu wax barto adiga si hooyadaa kuu dhashay caalim in iska noqoto suuragal ma aan waa in juhdi iyo dadaal iyo soo jeed badan aad la timaado si aad wax u barato waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna sheekh guuleeda abunabhaan ayaa si guud ula dardaarmay mucalimiinta ardayda iyo waalidiinta wax la barayo carruurtooda waxaana uu goobta kaga dhawaaqay in laga bilaabo saacaddan uu furan yahay macadka nuurul bayaan awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala dhammaan marti sharafta kala duwan oo rag iyo dumarba leh culimmada dhaqanka waxgaradka ganacsatada ama ardayda macad nuurulbayaan maamul iyo mucallimiinba dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan oo furitaanka wa ah macad nuurulbayaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin sidaan horay u sheegnay macadka nuurulbayaan lilculuum alsharciya walculuum idaariya kana furmaya deegaanka wardheen maanta ayay daraasadiisa bilaabanaysaa insha allahu tacaala waa maalinku furmay waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo macad barakaysan macadka nuurul bayaan ayaa ku biiraya macaahidda waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee lagu hormarinayo aqoonta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka saadaq ganacsatada soomaalida ee dalka koonfur afrika ayaa walaac ka muujiyey rabshadaha ajnebi naceebka ah ee ka socda dalkaas walaalkeen camar
wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in xaalad adag ay wajahayaan malaayiin qof oo ajaanib ah kuwaasi oo goodiskala kulmaya dadka afrikaanta asalka ah ee waddankaasi deggan boqolaal kun oo ruux ayaa maalmihii lasoo dhaafay isaga baxayay waddanka halka tobanaan kun oo kalena ay galeen xeryo qaxooti iyo safaarado si ay uga badbaadaan weerarada la filayo inay soo qaadaan dadka ajaanib nacaybku ku fogaaday dadkan oo u badan shaqaale xoogsato iyo ganacsato ayuu wakhtigu cirbinayaa maalin ka hor inta aan la gaarin soddonka bishan ayay bilaabeen inay ka yaacaan tuulooyinka iyo degmooyinka waxayna tiigsanayaan magaalooyinka waaweyn sida johannesburg iyo cabetown saraakiisha booliiska dowladda koonfur afrika waxa ay sheegeen in ay ku jiraan heegan ay rabshadaha ku xakamaynayaan marka la gaaro soddonka bishan kolkaas oo ay rabshadawadayaashu isku ballansadeen in ay weeraraan ajaanibta waddankaasi ka shaqaysataa inta badan goobaha ganacsiga soomaalida ayaa albaabada loo xiray si looga feejignaado dhacayo dilalka ay qorshaynayaan dadka koonfur afrikaanka ah wararka ayaa intaasi ku daraya in muwaadiniin ka soo jeeda dalalka malaawi iyo zimbabwe ay bilaabeen barakac halka qaarkoodna ay teedhooyin ka dhisteen afaafka hore ee qunsuliyadaha iyo safaaradaha dalalkooda aamina farax oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee waddanka koonfur afrika ayaa warbaahinta u sheegtay in ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay wadnaha farta ku hayaan oo xataa ay xaalad halisa wajahayaan kuwa haysta sharciyada waddanka
waxaan dalkan ku joogaa si waafaqsan sharciga koonfur afrika waxaan haystaa dhammaan dukumentiyada lagama maarmaanka ah shaqadaydu waa mid si saxa loo diiwaangeliyey waxaan u hoggaansamaa nidaamyada dalkan u degsan dowladduna way i taqaan waxaan u diiwaangashanahay nidaamyada dowladda waxaana ahay ganacsadee haddaba sidee ayaa la ii masaafurin karaa halkan cabsida waxaa waajahaya qof walba oo aan dalka u dhalan dadku ma qirtaan keliya waxa ay sameeyaan waxay sidoo kale muujiyaan waxa ay ka baqaan
hogaamiyaha dibadbaxa soddonka juun ayaa ku goodiyey inay haddii ay ajaanibta saaraan ay u jihaysan doonaan xarumaha warshadaha iyo ganacsiyada waaweyn ee shaqaalaysiya dadka soo galootiga ah ayna gubi doonaan kumanaan kun oo soomaali ah oo isugu jira shaqaale iyo ganacsato ayaa sannadihii lasoo dhaafay lagu dilayay dhowr gobol oo ka tirsan dalka koonfur afrika jasaaka allaahu kheyran walaalka camaar munaasabad lagu daafurayay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada ceelcadde ulasaamiiga ee gedo faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور macadka taajul waqaar ee laga furay degmada ceelcadde ayaa noqonaya faricii koowaad ee macadkan ee laga hirgeliyey wilaayada waxaana macadkan hoos tagaa maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gedo ardayda macadka loo furay oo iskugu jiro wiilal iyo gabdho ayaa arday ka soo qalinjabisay madaarista qur-aanka kariimka degmada ceelcadde iyo deegaanada ugu dhow ugu horeyn mid ka mid a macallimiinta macadka oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaaxin ka bixiyey macadka iyo waxyaabaha lagu baran doono macadkan macad taajul waqaar layidhaahda horta waa magaciisa machad taajul waqaar liltaxfiid waatasxiix waxyaabaha qabto waxaa kow ka ahaa ilmaha waxaa lagu xifdisin doonaa insha allahu tacaala qur-aanka kariimka ah baa insha allahu tacaala lagu xifdin doonaa aaniyan ilmaha waxaa laga dhisayaa dhanka tasxiixa unigii kasoo qalanjibiyo insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa isagoo xaafid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisana u akhriy sidii ilaahay u soo deji buu ka soo baxayaa macaha taajul waqaar waxaa kale lagu bartaa sida culuumul qur'aan khaasatan fanniga loo yaqaan fannu tajwiid ilmaha waxaa la barayaa kutubadii tajwiidka sidii waxaawaye tuxfatul atfaalkii iyo jazriyi iyo waxaawaye taysiir axkaamu tajwiid iyo culuumu tajwiid ama fannu tajwiid fanniga loo yaqaan waa lagu barayaa uniga markuu meesha ka baxo ama maacidi kale oo qur-aanka waxaawaye qiraa'aadka lagu barta sida macad al-irshaad uniga insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa fasalada ugu saraysa ardada oo horeyba qiraa'aadka ay ka bilaawayaan muhiimadii iyo waxyaabaha diiradda lagu saaran waa taxfiidka ilmaha qur-aanka lagu xifdisiyaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga ilaahay subxaana wa tacaala inna gaarsiiyo maalin xafladii saan uga soo qaybgalna maalin la xiraayo ayadoo ardada insha allahu tacaala qur-aanka ilahay xifdisan yihiin qaar ka mid a golaha dhaqanka wilaayada gedo oo ka hadlay xafladda ayaa boogaadiyay furitaanka macadka laga hirgeliyey degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxaan soo dhowaynayaa oo si aan la qiyaasi karin aan ugu faraxsanahay macadkan la furay oo loogu talagalay tasxiixa qur-aanka aad baan u soo dhowaynayaa waxayna calaamad u tahay horumarka lagu tillaabsanayo oo walaayada iyo bulshada oo isku xiran ay ku tillaabsanayaan oo xagga tacliinta iyo waxbarashada ah iyo horumarinta qur-aanka kariimka ah munasilkaa waxaan leenahay jasaakum ullahu khayr wa khayra aljazaa nabadoon cabdinuur xareyd maadey waxaan idin ka rabnaa marka haddii ilaah raalli ka noqdo maadaama ilaahay uu qadiray inaad nasiib u yeelataan waxaa la rabaa nin qof kasta ama gabar iyo wiilba inaad xil isa saartaan oo waxaa idinku soo wajahan qaabka loogu gudbi lahaa iyo saad dadka u dhaqi lahaydeen aad ma taqaanaaye aad ka fakirtaan horay u socda waxaa weeye ummadda islaamka oo dhan baa ma taqaanaaye aad u tihiin ubax soo baxay waa idin jecelnahay kuwa naga dambeeyana waxaa weeye kuwa waxgaarsiin lahaa baad tihiin culummadii waddankaad birri noqonaysaan ma taqaanaa ee dadka waddanka u talinayaad noqon doontaan qof kasta ha ku fakero inuu noqdo faqiih ummadda ilaahay waxbaro islaamka waxbaro ma taqaanaa bariga afrika wax gaarsiiyo jaanis baa la haystaa in laga faa'iidaysto in dadka wax la baro manhajkii xumaa oo dadka wax lagu bari jiray waa laga soo gudbay manhaj waxaa loo soo gudbay dadka diinta ilaahay lagu barhayaa loo soo gudbay xarakaduna waa ku dadaalaysaa arrinta noocaas ilaahay khayr ha siiyo ilaahay cadowgoodana ha jabiyaan leehay waxaan rabaa marka in laga faa'iidaysto oo gobolka nagaan kor loo qaado waxbarashadiisaan rabaa dadka waaweyn inay wax bartaan waxaa fiican qofku inuu ku mashquulo suu ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa u baran laha mid ka mid a waalidiinta nasiibka u yeeshay in carruurtooda loo furo macadka ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoona mahadda allah kadib u mahadceliyey ciddii soo qaabanqaabisay furitaanka macadka waxaan ku baraarujinayaa waalidiinta degmada ceelcadde in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada ayadaa oo macadka la yidhaahdo taajul waqaar asaga oo looga gudbi doono sida naloo sheegay macadye asaga ka sarreeyo looga gudbi doono culuum fara badan oo aad iyo aad u qiimo badan oo la koobi karina lagu baran doono waxaan waalidiinta u soo doodinayaa in laga faa'iidaysto aad iyo aad looga faa'iidaysto sida macallimiinta ardada ay u raacayaan loo raaco qof walba waalidka cunugii uu dhalay uu raaco yaan aad iyo aad ugu soo dhowaynhayaa macadka taajul waqaar ee laga hirgeliyey degmada ceelcadde ayaa ku biiraya macaahidda sharciga ee ka furan degmada ceelcadde iyo guud ahaan degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo jasaaka allaahu khayran walaalka casaam bulshada ku dhaqan degmada tiigri wilasaamiga ee bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya
boqolaal ka mid a bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa goob fagaare ah ku daawaday aflaamtii u dambeysay ee jihaadiga kuwaas oo uu ka mid ahaa kamiinkii lagu laayay saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee murtadiinta ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo bulshada reer tiyoglow oo si weyn usoo buuxdhaafiyey fagaaraha ayaa markii ay daawadeen aflaamtaasi waxay shucuurtooda ugu warameen idaacadda islaamiga ah ee al andalus asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay halkaa joogto wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat walaal magacayga waxaa la yidhahdaa samcaan buni saalax oo ku magaca dheer caawiye caaw waxaan joognaa degmada tiyeglow caaw degmada tiyeglow waxaan ku daawanay filim aad u xiise badan filimkaas oo uu ahaa kamiin oo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay duleedka magaalada baydawa filimkaas walaal waxyaaba aan ku aragna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah saraakiisha maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay sida taliyaha guutidii sagaalaad iyo sideedaad ee qaybta lixdanaad ee maamulka koonfur galbeed allah ayaa ku mahadsan marka mujaahidiinta guuleeyey cadowgiina sina maanaa uu jibiyey marka insha allah dadka muslimiinta caawa ayaga dhan way farxeen marka alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan alxamdulilah ayaan leenahay maybaanta ka fiirsanay filimiin eedi eed laabawayna qabooji eedeedan ka faracan si khaas ahaan mayba hayijiiday kamiinka kudhii degmada baydhabo eedi eedaan kalaab gaboobsani ilaahay ka mahadsan qofkii far badan i baawurta ilaahay islaamka galantay ku guli ilaahay ilaahay muslimiinta guli gaaladaa dhajibi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah halkan waxaan ku daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan runtii markaa aragnay gaaladii oo jabtay maasha allah aad ayaan u faraxnay ilaahi subxaana watacaala cadowgeena ha jabiyo gaalo meel walba ay joogto alle subxaana watacaala ha jabiyo muslimiintana alla ha guuleeya ayaan leeyahay insha allah gaalada waxaan leeyahay toobadkeen haddii aad toobad keenaysaan soo maaha insha allah gacmaha mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala idinku cadaabi doono biidni illaahi tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anoo ku nool walaayada bakoor gaar ahaan degmada tieglow aa waxaan halkan ku daaday digrin aad iyo aad u xiiso badan waxaan arkay gaalo baktigooda weran allah subxaana watacaala u mahadsan kadib mujaahidiinta u mahadsan mujaahidiinta waxaan leehay la sabartama gaalada meel kasta iyada joogto gaalada waxaan leehay toobakeena dadka u keenaysan gacmaha mujaahidiinta allah idinku adaabi doonaa allahu akbar ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkii ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee lagu xasuuqay saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee maleeshiyaadka ridada sidoo kale kusoo qanimaystay gaadiid dagaal oo ay ku rakiban yihiin qoryaha lidka diyaaradaha iyo sanad ciidan oo kala duwan jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadakum mubaarak